xaakinada cutubka shan iyo tobnaad laakiinse wakhti yar dabadeed ayuu samsoon xilligiisa reenka la goosan jiray soo booqday naagtiisii isagoo orgi yar wada markaasuu yidhi naagtayda waxaan ugu tegayaa qolladda laakiinse aabbaheed uma u oggolaanin inuu u tago aabbaheedna wuxuu yidhi sida runtaa waxaan mooday inaad nacday iyada sidaas daraaddeed waxaan siiyey saaxiibka walaasheeda ka yar isaw kama qurux badna haddaba waan ku barayaaye meesheedii ka qaado iyada markaasuu samsoon iyagii ku yidhi markan anigu eed kuma lahaan doono markaan bilaayo ku sameeyo reer falastiin markaasuu samsoon tegey oo wuxuu soo qabsaday saddex boqol oo dawco oo intuu qoryo soo qaaday ayuu dabooyinka isugu xidhay oo qoryihiina wuxuu ku dhex xidhay laba dabo oo kasta oo markuu qoryihii dab ku dhejiyey dabadeed ayuu dawacooyinkii ku sii dhex daayey beerihii sarreenka ahaa oo reer falastiin markaasaa waxaa gubtay sarreenkii beeraha dhex tuulnaa iyo kii weli taagnaa iyo weliba beerihii saytuunka ahaa markaasay reer falastiin yidhaahdeen yaa waxa ka sameeyey kolkaasay yidhaahdeen waxaa sameeyey samson oo ah wiilka uu kan reer timnaad soddonka u yahay maxaa yeelay isagu wuxuu ka qaaday naagtiisii oo wuxuu siiyey saaxiibkiis kolkaasay reer falastiin yimaadeen oo iyadii iyo aabbaheedba dab bay ku gubeen kolkaasuu samson iyagii ku yidhi haddaad sida tan yeeshaan hubaal waan idinka aargudan doonaa oo dabadeedna waan joogsan doonaa markaasuu aad iyo aad u laayey dabadeedna intuu dhaadhacay ayuu degay dillaacii dhagaxa weyn ee ceetaan markaasay reer falastiin intay tageen degeen dhulka yuhuuda oo waxay ku dhex firdheen lexiy oo markaasay raggii reer yuhuuda ku yidhaahdeen war maxaad noogu soo duusheen oo iyana waxay ku yidhaahdeen waxaanu u nimid inaannu samson soo xidhno oo ku samayno wixii uu nagu sameeyey oo kale markaasaa dillaacii dhagaxa weyn ee ceetaam waxaa ku dhaadhacay saddex kun oo nin oo reer yuhuuda oo waxay samson ku yidhaahdeen war miyaanad ogeyn inay reer falastiin inoo taliyaan oo haddaba waa maxay waxa kan aad nagu samaysay oo isna wuxuu ku yidhi waxa ay igu sameeyeen oo kale ayaanana ku sameeyey iyaga markaasay isagii ku yidhaahdeen waxaanu u nimid inaannu ku xidhno si aannu gacanta kuugu gelinno reer falastiin kolkaasuu samson ku yidhi iyagii ii dhaarta inaydnaan idinku idilayn oo intay la hadleen ayay ku yidhaahdeen maya laakiinse aad baannu kuu xidhaynaa oo gacantoodaannu ku gelinaynaa laakiinse hubaal annagu ku dili mayno markaasay laba xadhig oo cusub ku soo xidheen oo intay dhagixii weynaa ka soo bixiyeen ayay kor u kaxeeyeen oo markuu lexii yimi ayay reer falastiin qayliyeen intay ka hor yimaadeen markaasuu ruuxii rabbigu aad ugu soo degay isagii oo xadhkihii gacmihiisa ku xidhnaa waxay noqdeen sidii geed liinan ah dab lagu gubay birihii way ka dhaceen gacmihiisii markaasuu helay daan dameer oo cusub oo intuu gacantiisii fidiyey ayuu ku qaatay oo wuxuu daankii ku laayay kunnin oo samsoonna wuxuu yidhi dameer daankiis ayaan taallo taallo ku duldhigay oo dameer daankiis ayaan kunnin ku laayey oo markuu hadalkii dhammeeyey ayuu daankiis ka xuray oo meeshaasna waxaa loo bixiyey raamad lixii oo markaasuu aad u oomay oo rabbiguu baryey oo wuxuu yidhi adaa samato bixintan weyn gacantayda siiyey anoo addoonkaagaa dee haddaba ma waxaan u dhimanayaa oon oo ma waxaan gelayaa gacanta kuwa buuryaqabkaa markaasaa ilaah wuxuu kala dilaaciyey meeshii qodnayd oo lixii ku tiil oo waxaa ka soo baxay biyo oo markuu cabbay ayaa naftiisii soo noqotay wuuna noolaaday taas aawadeedna meeshaas magaceedii waxaa loo bixiyey cayn haqoree oo xataa maanta waxay ku taal lixii oo isna wakhtigii reer falastiin wuxuu reer binu israa'iil xukumayey labaatan sannadood